subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kuwii labaatanka bisha janawari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandure dhegeystayaal waa laba iyo labaatanka bisha janawari qodobada aad maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah laashin kii weynaa ee cabdulla geedanaar oo xalay ku geeriyooday allah u naxariistee magaalada muqdisho taariikh nololoodkiisa oo aan ka waraysanay danjira salaad cali jalle allaha u naxariisto abwaan cabdulla geedanaar runtii muddo dheeraan isnaliina sideetameeyadii wuxuu ahaa abwaanku wuxuu ku soo aadiyey xilliyadii dowladii kacaanka ay jirtay ayuu bilowyey gabaga amba guurowga waxaa loo yaqaano oo
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dekedda jabuuti oo soo kordhisay markab qaabilsan dayactirka maraakiibta timaada jabuuti iyo kuwa isaga goosha marimbiyoodka baabul mandab iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii fallaagada xoutiyiinta ay iiraan taageerto ayaa waxa ay sheegeen talaadadii inay xadidayaan weerarada ay ka geysanayaan badda cas ee maraakiibta xiriirka lale israa'iil inta lagu guda jiro xabajoojinta dagaalka khaza xuutiyiinta ayaa weeraro waxa ay ku qaadeen maraakiibta marimbiyoodka muhiimka ah oo ay sheegeen inay kula midoobayaan falastiiniyiinta tan iyo novembar saddex iyo labadii kun iyo saddex iyo labaatankii toddobaadya kadib markii xamaas ay fulisay weerarkii ugu dhimashada badnaa taariikhda ay ku qaaday israa'iil xoutiyiinta ayaa sidoo kaleeto marar badan weeraro gantaal iyo kuwa duuradaha aan duuliyaha lahayn ah ku qaaday israa'iil tan iyo markii dagaalka khaza uu bilowday maraakiibta xuutiyiinta ay ku beegsadeen badda cas iyo gacanka carbeed ee fallaagada xuutiyiinta ayaa waxa ay rumaysan yihiin in maraakiibtaasi maraysa gacanka cadmeed ay xiriir la leeyihiin israa'iil waxaana ku jira kuwa maraykanka iyo ingiriiska ololaha xuutiyiinta ayaa si weyn u hakiyey waddooyinkii ganacsiga taasi oo keentay in maraykanka iyo xulufadiisa ay qaadaan weeraro ay ku baltilmaamaysanayaan xuutiyiinta yemen sarkaal ka tirsan xuutiyiinta ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqiisa uu joojin doono weerarada ka dhanka ah maraakiibta xiriirka lale israa'iil marka la dhaqangeliyo weji kasta oo ka mid ah heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas lix qof ayaa lagu dilayaa talaadadii gobolka xumus ee bartamaha dalkaasi suuriya sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka iyadoo ciidamada ammaanku ay bilaabeen howlgal sifayn ah oo ay ku qaadeen aaggaasi ciidamada ammaanka ayaa ka howlgelayay agagaarka tuulada goor al qarbiya ee galbeedka xumus iyaga oo ka hortegaya maleeshiyaadka haray ee taageeraya madaxweynihii xukunka laga tuuray bashaar al asad sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee sana howlgalka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu beegsaday dad ka ganacsanayay waxyaabaha maanduuriyaasha ah iyo kuwa wax tahriibiya sida ay sheegtay sana oo soo xiganaysay ilo amni wakaaladda wararka ee sana ayaa waxa ay sheegtay in la helay baqaar hub iyo saanad ciidana oo uu lahaa maamulkii la riday iyadoo sheegtay in isku horimaadyo rabshado watana ay dhaceen hay-adda la socota xuquuqda aadanaha ee syriya ee fadhigeedu yahay london ayaa waxa ay sheegtay in lixda qof lagu dilay tuulada ay ku badan yihiin dadka shiicada ee ku dhow xuduudda lubnaan hay-adda ayaa markii dambe waxay sheegtay in dadka la dilay ay labo ka mid ahaayeen shakhsiyaad hubaysnaa oo ku dhintay isku horimaad dhex maray iyaga iyo ciidanka ammaanka halka afarta kalena ay ahaayeen dad rayada oo ay toogteen dabley maxalli ahayd oo magaalada soo gashay oo barbar socotay ciidamada ammaanka warkiina dhegeystayaal waa nagay taas subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistee laashin cabdulle axmed maxamuud oo ku magac dheeraa cabdulle geedanaar laashinka ayaa caan ku ahaa guurowga iyo shirabka isaga oo lagu xusuusto doorkiisii nabadda iyo horumarinta dhaqanka soomaalida nuur xasan nuur ayaa taariikh nololeedkiisa waxa uu ka wareystay danjiraha soomaaliyeed ee dalka jibuuti salaad cali jaale oo muddo ka badan afartan sano ay siqineen marxuumka aada iyo aadaan idiin salaama v o eda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto abwaan cabdulla geedanaar runtii muddo dheeraan isnaliina sideetameeyadii abwaanku horta waxuu ahaa nin oo degaankiisu uu yahay booska guulane oo ka tirsan degmada aadan yabaal runtii wuxuu ahaa abwaanku wuxuu ku soo aadiyey xilliyadii dowladii kacaanka ay jirtay ayuu bilowyey gabaga amba guurowga waxa loo yaqaano oo aad iyo aad wuxuu ahaa nin golokatuurahoo markaas uu yimaado meesha inuu soo fikira uma baahnayna wuxuu ahaa nin ila ku maneystay oo toos u bilaabi kara howlahaas marka ishiisu ay qabato marka abwaanku wuxuu ahaa marka nin hogaamiyahoo bulshada ka ah mataqaana waxa loo yaqaana barbaarka barbaar wada weyn uu ahaayo ku dhashay gobolka shabeellaha dhexe marka aad iyo aad uu u lahaa marka taariikh abwaannimo oo ku salaysan inuu mataqaanaa dhalinyaradu meesha uu joogo ay timaado oo goobaha ay ka socdaan shiribka ama guurowga ama mataqaanaa nooc kasta oo ciyaarta gobolka shabeellaha dhexe laga ciyaaro ayuu hormood ka ahaa marka wuxuu ahaa nin markii uu guuroobi tago ishiisu waxay qabata ka guuroobi karaa amba ka gabyi karaa ama mataqaanaa ha ahaato arrin traditionaalhoo dhaqana ha noqoto amba arrin siyaasadeed ha noqoto ama arrin guubaaba ha naqotee intaba wuxuu ahaa nin golakafuulahou ahaa waaya marka waxaa sheegtay ambasadore in uu ahaa nin sidaas caan uga ahaa shiribka iyo guurowga iyo sugaanta dhaqanka soomaaliyed marka waxyaabihii sida gaarka ahaa loogu xusuusto maxaa ka mid ah wallaahi ninkaasi adduunyada xataa markii uu ka sheekayhayo waxaan ka xusiistaa wuxuu yidhi dha qur-aan minaad dhigatay ood barasho dheeraysay dhulka meel kastaba maad martood magac ku dheeraatay dhugmataama maad leedahayo dhawaqyo miisaan leh dhiig wanaagsan maad leedahayo dhiiri lagu faano dhar wanaagsan maad leedahayo maal arada dhooban adduunyadu dhawmaamee qofuna dheeli tiri mayso maray kaa dhigaysaa waxaan dhimanno noolayne nin adduunyo waa dhameeye yidhi wax ii dhiman male dhigta laguma maqal dhayna haba sheegin waasa uun iska dhex joog ee siday kaa dhigta u dhaanso dhimashana qalbiga geli dhulkaa loo dhammaadaahe ninkaasi wuxuu ahaa nin horta dadka sidaas adduunyada u fahamsiihaye yaa salaam dhanka nabadda ayaa aada loogu ammaanay ka qaybgalka nabadaynta soomaalida maxaa iidana ka xasuusta wallaahi wuxuu dhihi jiriyey soomaalida markii uu ka sheekaynayo wuxuu ku guubaabi jiriyey inay nabadda ay mataqaanaa aynan iloobin marka nuura u waxaa ka mid ahayd marka uu ka hadlaya arrimaha nabadda oo colaadaha oo ummadda ka waaninayo wuxuu dhihi jiriyey is-aqoonso soomaaliyey wad is-ilowdeeni uu kusoo gebangeban yahay muddo badan waxaa jiray mid kale oo sh- dhallinyarada barbaarka uu uga hadli jiriy oo uu dhihi jiriy maran iyo aroos maagayaan inaan u sheekeeyey waxaan kini ag joogayo waxay ii ilka caddayso waxaa idhi adaa lagu rabaa laguna aaminay waxay tidhi igaar maa i rabo waase ina aayo waxaan idhi ogaalka er lahaw waaba anigaane waxay tidhi adduun ii dhinaayoonan arag waaye waxay tiri adduun ii dhinnaay oonan arag waaye waxaan idhi ma way kula ahayn inaan aroosaayo waxay tiri igaarkaa qurxoon aaba laylaabay waxaan idhi aroos qurux ma'aan iyo il nuurays waxay tiri abaara too kuma aroosaayo waxaan idhi adduunkuba kursi aaran wada maahan waxay tiri maxaa ku irmaan xaase kuu uguba waxaan idhi ilaahey waxow nagu irsaqa waay waxay tiri admaan lacag lahoo aalad badan haysta waxaan idhi ilaahey aqoon anigani aamin waxay tiri la aamini ma karo aadni taladiisa waxaan idhi iyuna waa aqliye aniga hey eri kastoon igaalay wax badanaan ogsoonaye
taasna waxay ahaaday kiis kuwiisii ugu horreeyey uu ahaa wuxuu kale uu ka hadlayay uu ka gabyayey Een, markii uu yaraa oo uu soo kacayey anigoo hadalgoodlooba oon waaga toban gaarin anigoo ilkaha kora ka go'an gabin ahaantaydii aan gabayo guurow tegey iyo geesinimo fiican haddaanoo gafuurku tuur dhalay aniga garabku xoogaabay inaan goynka maasada galaa igu gar weeyaan uu ka biloway gabagaas uu ka biloway marka walaalkay een, marka waxaan leeyahay allaha u naxariisto een, soomaalidana allaha ka sabar siiyo een, qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladiina ilaahayga macbuudahay ha ka sabar siiyo isagana jannaatulfirdowsa allaha siiyo dembigiisa allaha dhaafo allahu makfir lahu warxam aan leenahay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa danjiraha soomaaliya ee jabuuti salaad cali jeele oo ka warramayay taariikh nololeedkii allaha u naxariistee cabdulle axmed maxamuud oo loo yaqiin cabdulle geedanaar oo ku geeriyooday muqdisho dekadda jabuuti ayaa leh qeyb lagu dayactiro maraakiibta ganacsiga iyo kuwa milatariga toddobaadkana waxaa lagu soo kordhiyey markab guurguura oo ay saaran yihiin shaqaalo iyo weliba qalab lagu dayactiro maraakiibta kaasi oo maraakiibta ugu tegi karaya xeebaha iyo gunta badda cas maraakiibta u baahan dayactirka deg deg ah mashruucaasi ayaa waxaa iska kaashaday dowladda jabuuti iyo shirkad laga leeyahay dalka netherlands muhiimadda dayactirka maraakiibta jabuuti ayaa waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena v o a ee jabuuti ramadaan muuse jaamac
gaadiidka baabuurta xamuulka sida ee u kala socda jabuuti iyo etoobiya ayaa habeen iyo maalinba qulqula jidadka aadka u ballaadhan ee looga kala gudbo xagga xuduudaha kala duwan ee isku xidha labadaasi dal ee dariska dowladda jabuuti oo ay matalayso hay-adda dawliga ee ka tirsan maamulka dekadaha iyo agaga ka madax bannaan cashuuraadka d p c r jabuuti port corridor road ayaa ku guda jirta howlo culus oo hadda lagu wado in lagu dhammaystiro wakhtiyada dhow ee soo socda howlaha iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka jidka ugu ballaadhan ee isku xidha dalalka jabuuti iyo etoobiya jidkaasi oo ka kooban masaafad lagu qiyaaso ku dhowaad laba boqol iyo konton kilomitir oo xidhiidha ayaa inta badan dhex jeexa gobolka dikhil ee xagga koonfur galbeed kaga toosan dalka jabuuti jidkaasi oo lagu magac daray national road one ee n r one amba rut national a ee r n a ayaa hadda waxaa ka socda howlo culus oo qalabka dhismaha waddooyinku ay si xoog leh uga shaqaynayaan jidkaasi laamiga ee ka gudba xuduudda dalka agaasimaha guud ee hay-adda d p c r jabuuti port corridor road cabdi ibraahim faarax ayaa iga warramay howlahaasi dariiqan rn1 horta waxaa broojeyo badanna waa laga soo sameeyey oo dariiqa ku saabsan waxaa jiray kokagallaafi laga soo bilaabo ilaa daagaru labaatanki kilomitr oo wakti dhow la furay oo imika de nadiifa waxaa socda imika daagaru meesha ku dhammaaday brojegi hore ee japonega ilaa galaamo amba ilaa dakhil waxaa ka socda imika shaqo maarta dibudhisa oo shirkad ay wado c c c c ay wado waa aragteen kaan siduu u socdana de wakti dhow dariiqaasi u dhammaan doona saa u aragteena intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba daayactir amba dibudhis waa ka socda badho saabka amba guddoomiyaha gobolka dikhil ee dalka jabuuti xasan cabdi rooble ayaa ii faahfaahiyey qaabka reer dikhil ay uga faa'iidaystaan howlahan si fiican si fiican ba u heleen markaan tiro koobnay dadka halkaa ka shaqeeya ha iskugu jiraan dad xirfad leh dad kuuliya amba waxa loo yaqaano uufuriyeyga loo yaqaano ilaa lix boqol yaan ku qiyaasnay oo maalin kastana way biirayaan taa waxaa soo raacda alaamahan lagu shaqeeya gaadhisha waaweyn ha noqoto iskarowooyinka carfiidadaha waxaa loo yaqaana lisongen de travaux public loo yaqaano afka qalaad wixii dikhil joogo dhan waa laga karaystaba baahidu ay ka in kastay ka ballaaran tahay waxay u tabeen amba ay u tallaabeen gobolada kale amba jabuuti magaalada jabuuti caasimadda inay kasoo karaystaan ayay u tallaabeen markaa dhaqaale ahaan wax badan ayaa dikhil markaasi kasoo galay dhismaha socda wadada hareerihiga waxaa jira maqaaxyaal badan ayaa jira marka maqaaxyaasha dad heer dikhila ayaa ku shaqaysta waxbaa laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya ee wadada laamiga ee la sameynaya maraya ee dhaqaale ahaan gobolka dikhil wadadan dhismaha wadadan waxay kusoo biirisay wax badan ayay kusoo biirisay oo nolosha dadka
gudoomiyaha golaha maamuul ee gobolka dikhil mahad xuseen axmed ayaa isna ii sheegay qaabkay u socdaan howluhu ruuta national nibro a waa ta ugu weyn ay maraan boqolkiiba siddeetan markaa baabuurada tamaamuulka ee etoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maadka alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan markaas waa xindhuurtii dalka ayaa la oran karayaa wadadaas daacatir baa loo sameynayaa oo waxa weeyaan dhowr sannadood ayay iminka hawshu ay socotaa hawshaana waxaa isku daba ridaya oo daba gudbinaya debesaarta oo markaas dariiqaas iyo nidaamkaas iyo kaaba markaa hawsha way socotaa si fiican ayay u socotaa jidadka kooridoorada ay ka gudba xuduudaha dalka jabuuti ayaa ku fadhiya muhiimad gaara iyagoo isku xidha marsooyinka ay ka soo degaan badeecaduhu goobaha ka madax bannaan cashuuraadka iyo xuduudaha dalka jabuuti waa kan mar kale agaasimaha guud ee d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim farax oo iga warramay ahmiyadaasi dariiqadan wadankeena jabuuti waxay ka qayb galaan waxay leeyihin blas muhiima isdhexgalka dhaqaaleed ee etoobiya iyo jabuuti amba wadanada geeska bari badda aan lahayn sida ka socda imika wadan imikaba waqti dhow isticmaali doona amba imikaba bilaababa isticmaali doona imika south sudan oo kale wadano imika badan lahayn sida uganda rwanda dariiqadan muhiim bay u yihiin muhiim bay u yihiin isdhexgalka dhaqaale waxaa keligeed oran laha waxaweyaan aan haddana aan ku biirin laha waxaweyaan dariiqeenu dariiqada anaku aan jabuuti lahayn horta waxaa lagu ammaanay weyn waa ammaan wadano kale oo imika kooridooro kale haddaa la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka de gaarigu wax dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta de waxaa jira kooridooro gaariyadu kolkay ka soo baxaanba marsooyinka ay askari la socoto ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulilah waa muhiimadda weyn waa ammaan gaarigu uu ka soo baxay dekadii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo wax dee nabad buu ku marayaa waa nabadda alxamdulilah nabadda baa muhiima iyo da shaqooyin badanana way ka socdaan jabuutina wadankeenuna balaasku ku lahaa adduunka si fiican buu u ciyaarayaa oo albaabkii geeska bariya africa si fiican buu u ciyaarayaa waxaa taa muujinaysa de marsooyinkeenna iyo muhiimadda ay siiso wixii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha wadankeena rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
darawalada gaadiidka yaryar gaar ahaana mootobajaajta ee magaalada jigjiga ayaa walaac ka muujiyey shidaal yari soo wajahday oo caqabad weyn ku noqotay shaqooyinkooda maalinlaha ah warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata
waxaa magaalada jigjiga caasimada dowladdeegaanka soomaalida laga dareemayaa maalmihii lasoo dhaafay shidaal la-aan baahsan taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta kuwaasoo inta badani bulshada ay ku tiirsan yihiin gaadiidkan iyadoo inta badan gaadiidkan yaryar ee bajaajta ay ku shaqayso shidaalka nooca baasiinka ah iyadoo arrintani shidaal yarida ka jirta magaalada jigjiga ay cabasho weyn ka muujiyeen dadka iyagu ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta iyadoo ay u sheegeen idaacadda v o a dhibaatada haysata waxayna cabasho u direen ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa arrintani dowladda walaal aad baad umahadsantahay magacaygu waa samater ismaaciil waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku xugsata bajaajta ee magaalada jigjiga ugu horeyn horta aad baad u mahadsan tahay waayadan dambe waxaa jira shidaalla-aan aad baahsan ama bili ugu dambeeyey waxaa magaalada jigjiga iyo qaar ka mida gobolada ka jira shidaalla-aan aad u baahsan taasoo sababtay in dhalinyaro badan oo ku xogsan jirtay ama qoysaskooda ku biili jirtay bajaaja ay waayaan waxa ay reerooda ku bilaan inta badan waxaa jira shidaallo kala duwan oo deegaanka yimaada islamarkaana ku yimaada magaca deegaanka soomaalida islamarkaana loogu qaybiyo kaalmaha kala duwan ee magaalada jigjiga hase yeeshee waxaa dambe waayadan dambe hase yeeshee waayadan dambe waxaa soo xoogeysanaya waxyaaba la yidhaahdo suuqa madow kaasoo caqabad nagu noqday islamarkaana halkii litirna laga iibinayo boqol iyo toddobaatan bir haddaba annagoo ah dhallinyarada ku shaqaysata bajaajta islamarkaana ka mid ah dhallinyarada xoogsatada ku nool magaalada jigjiga waxaan dowladda ka codsanaynaa in hoos loo eego qiimaha shidaalka oo ah mid baalmarsan sharciga loo dejiyey qiimaha shidaalka in lagu iibiyo kaasoo sameynayaan dadyo kala duwan oo ka qaadanaya kaalmaha shidaalka islamarkaana ku iibinaya suuqa madow walaahi waxaan odhan karnaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaas arrintani way soo noqnoqotay islamarkaana ilaa iminka xal looma helin annagu waxaan ahay nin dhallinyara reer leh ku biila xaafadiisa iyo sidoo kaleta qoyskiisa ama xaafadda familkiisa aabihii iyo hooyadii ku biila haddana inaan maalintii o dhan kaalmaha aad ku jirta saf kadibna lagu yidhaahdo shidaalka ugu go-ay waxaa kugu qasbaysaa marka inaad si aad nolosha qoyskaaga u dabartid inaad meelo kale aad martid islamarkaana aad ku iibsatid boqol iyo toddobaatan bir oo qiimo kaoo ah qiimaan macquul ku ahayn wax naga soo gelinayaana ma jiro marka arrintaas hoos loo eegan dhihilaa cabdixakiin sheekh xasan oo wasiirka xafiiska ganacsiga dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in shidaalka baasiinka oo aad u kooban yahay islamarkaana ay la socdaan shaqaalahooda habeen iyo maalinba sidoo kalena wasiirka waxa uu xusay in khaladaad ay jiri karaan balse tallaabooyin ay qaadeen dadka sida sharci darrada ah maamulka magaalada jijiga waxaan idiin xaqiijinaynaa bensiinku horta aad buu u kooban yahay maalintii ama kaalin baa shubaysa ama laba kaalmood gabbal iyo kawaa waxa la jooga shaqaalaha xafiiska ganacsi ilaa ay dhamaata lagama tago laakiin haddana boqolkiiba boqol ma odhan karro dee qaladaad kama jiraan oo waa bini aadam maarata qalad way habeenkiiba xataa maarata wuxuu qaladaad la samayn karaya marka taas magaalada jijiga oo kale taa waan idiin suurgarayn karna magaalada jijiga waxaa jira jirgaano iyo foostooyin baa meelaha qaar lagu iibiyay hadda toddobaadkan oo keliya toddobiyo toban meherood baan xidhnay oon shidaalkii yeellayna soo qaadnay waxaa kaloo iyadana maaragtay wax weeyaan aan qabanay jinicsani baa inta badan laga keena shidaalka dhinaca cidhifka gaadhi baa lagu soo qaadaa cidhifkaa lagu iibinaya maadaama baahi wixii ay jirto oo aad loogu baahan yahay kotarbanay si walba laisku dayay laakiin waxuu xafiisku ogol yahay oo sifo sharciga ku ganacsanayo oo liisan haysto oo meel joogama waa suuq madow maalinta lala kulmana waa laga tallaabo qaada haddii meelo cayiman odimka idinku maaragtay wax weeyaan goblo ogi inay jiraan way nala wadaagayaan waan ka tallaabo qaadana tallaabo qaadka waa la wadaa laakiin maadaama uu yar yahay dee deegaanada kale laga keenyaa iyo kan inagay noo yaalla habeenkii laxad yaaba waa waa waa tuugo tuugadana waa haddadan lafteeda dad baa u xidhxidha sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay inay jireen kaalmo hadda ka hor la xidhay kuwaasoo uu sheegay in xidhayga uuna xal badan keenin balse hadda ay jiraan shuruuc qabanaysa dadka kaalmaha leh oo dhowaan uu ansixiyey baarlamaanka dalka sidoo kalena loo soo dhaadhiciyey deegaanada dalka si wax looga qabto ayuu yidhi dadka sida sharci darrada ah sharciga u baalmara kaalmaha hadda ka hor la xidhay maxaa maxaa natiijo ka timid horta kaalinta kaalinta tusaale ahaan gaar ahaan meelaha hal kaalin ay ku taalo marka la ashigo ilaa markaaba inaa xal la raadiyo mooyaane hadda ka hor ma jirin sharci qofka kaalinta leh sharciga lagu horgeeyo oo oo maaragtay waxa weeyaan muni jirin hadda ka hor marka maadaama uu markaad kaalintii xidho uu adeegii istaagayo dee dadkiina adeeg bay u baahan yihin kaalinta horta ma xidhnaan karayso markaa waa ina xal la raadiyo ama la ganaaxo ama digniin la siiyo marka ganaax iyo digniin baan ku wadayna ganaax iyo digniintuna xal badan muuna muuna keenin oo arrintaa waan dareensanahay laakiin hadda waxaa lasoo saaray shuruuc oo baarlamaanku maaragtay waxa weyan toddobaadkii hore ansixiyey taas oo qofka kaalinta iskale ee shuruucda iibka maaragtay shidaalka ku xadgudba tallaabo laga qaadayo sharci lagu horgeyn marka arrintaa caqabad baa nagaysa hadda mustaqbalkan xal ba heli doontaa sharcigaasina dhaqangal buu ka yahay guud ahaan deegaamada taasaa insha allah hadii la yidhaahdo natiijo keeni doontaa arrintan shidaalyarida ay ka cabanayaan wadayaasha gaadiidleyda bajaajka yaryar ee magaalada jigjiga waxay tahay mid soo noqnoqotay waddooyinkii u dambeysay oo u baahan in wax laga qabto maadaama gaadiidkan ay ku tiirsan yihiin dad badan oo shacaba kuwaasoo u kala raaca xaafadaha magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan ayaan dhegestayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan
daliiliyada jidhkaygana abwaan waaygugu daliiliyada jidhkaygana abwaan waaygugu dayaankiisa u badan nin daartaa u geesmada haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaaji dayaankiisa u badan haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaaji gabine goyne gabine goyne kumahaguhaciyeni aygabini aygoynin aygabini aygoynin amba kumahaguhaciyeni
heestaasi haygaban codkii faysal cumar bushtaag waxaa ugu dambeysay idaacaddeena saaka ee caalamka waxaan idiin soo jeedinayaa nugaa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
lamagoyo hanaqeegayigeena way guudlay garka ugolongolay lama gooyo hanaqin ninka geliyadaada galawga iyo finti godirka kula heesan